Nabaddu waa mid ka mid ah tiirarka nolosha aadamaha aasaasiga u ah, waana xaalad xasilloon oo lagu wada noolaan karo. Nabaddu waxay lagama maarmaan u tahay jiritaanka nolosha noolaha. Soddonkii sano ee la soo dhaafay Soomaaliya ayaa waxay la daalaa-dhacaysay xaalad xasillooni darro ah, taasi oo ka dhalatay qalalaase siyaasadeed oo xadhkaha koostay, sababayna in bulshadii Soomaaliyeed ay u qaxaan waddamada deriska ah si ay nolol uga raadsadaan. Ugaadhii duurjoogta ahayd oo ay Soomaaliya qaniga ku ahayd ayaa iyana ka tallaabay xuduudaha waddamada Soomaaliya deriska la ah si ay u helaan xasillooni. Qaar ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada Dhooley ayaa ka warbixiyay doorka ay ganacsatadu ku leeyihiin horumarinta nabadda.
Bismillaah raxmaan raxiim Magacaygu waa Maxamed Xasan Maxamed oo ku magacaay Rabiile ku nool Dhooley ku ganacsada Dhooley. Door aad u muhiimsan bay ka qaadan karaan ganacsatada. Bulshadu waxay kaga jirtaa xubinta koowaad. Waxa lagu burburiyo ama waxa lagu hagaajiyo ama lagu halleeyo waa dhaqaale. Mar haddii dhaqaalihi ay ku hayaan gacanta ganacsatadu door aad u muhiimsan bay ka qaadan karaan inay nabadeeyaan bulshada dhexdeeda, inay nabad ka qayb qaataan horumarka dhan kastaba. Wallaahi waxay qaadi karaan tallaabo mar haddii meesha ay nabadgelyo taallo oo ganacsatayaashii iyo nabaddu ay heshiis yihiin. Haddaad maqashid horumar horta waa nabad baa ku kaca. Haddii marka nabaddu iyo ganacsigu uu heshiis yahay horumar ballaaran baa la gaari karaa.
bismillaah waan dhowahay magacaygu waa cali cumar walaal hadlaabo kana mid a ganacsatada dhobley nabadda ilaahay baa bixiya ganacsatadu marka door weyn bay ku leeyihin waa lafdhabarta looga maarmayn xaqiiqdii dhaqaale marka la yidhaahdo haddii shaqaaqa hadda ay timaado meesha loo soo ordo ama wax laga qaato ama dhaqaale laga qaato horta waa ganacsatada horumarinta magaalada horta sideedaba wadan dadkiisa horumar dowladna ma horumariso dad kaloo meel ka yimaadana ma horumariyaan iyo fiicanta marka ganacsatada waxaan ku boorinayaa hadday dhan nabadeed hadday horumar kala tahay kulli ganacsatada ay gacantooda ugu jiraan marka waxay la tahay war aan isku tashanno oo magaaladeenna aan horumarsanno nabadeennana aan ka qayb qaadan